بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol konton iyo saddexaad min suurati albaqara qaala allahu tacaala tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin minhum man kallama allah wa rafaca bacdahum darajaat ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo soo sheegay aayaadkii hore aynu soo qaadannay doorashadii daaluut la doortay reer bani israa'iil loo doortay iyo fadlidii la fadilay nebiyullaahi daawuud mulki iyo nubuwo ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo lagula khidaabay inuu mursaliinta ka mid yahay halkan ilaahay wuxuu inoo caddaynayaa mursaliintaas inaysan isku derajo ahayn ee barkood bar laga fadilay qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi tilka taas arrusulu ee rususha ah fadalnaa waan fadilnay bacdahum barkood ayaan fadilnay calaa bacdin barka kale ayaanu ka dul fadilnay weeyaan marka waxaa la tilmaamayaa tilka taas arrusulu tilka waa mubtadi arrusuluna waa laga bedelayaa ama waa lagu bayaaninayaa ama waa sifa looga dhigayaa taa ee rususha ah fadalnaa tilka taa marka martabadooda saraysaba ishaarada baciidka looga cabiraya fadalnaa ilaahay wuxuu yidhi waanu fadilnay bacdahum barkood ayaanu fadilnay calaa bacdin barka kale ayaanu ka fadilna rususha iyaga iyagoo rusul ilaahi wada ah rusushu dhammaan waa fadilan yihiin oo khalqiga kale way ka sarreeyaan iyagiina waa la kala fadilay xagga rifcada iyo mansilada iyo martabada ayaa lagu kala saraysiiyey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi minhum waxaa ka mida man baa ka mida kallama allaahu ilaahay la hadlay oo ilaahay ku khasisay waxyaalihii lagu fadilay weeye la hadlid lala hadlay iyadoo wax waasida ah oo u dhaxaysa aysan jirin iyaga iyo ilaahay sida nebiyullaahi muuse oo kalimullaahi ahaa oo wa kallama allaahu muusaa takliima la yidhi wa rafaca ilaahay waa kor yeelay bacdahum barkood rusushaas darajaatin darajaad baa ilaahay kor yeelay qaar baa ilaahay martaba sii sare ilaahay gaarsiiyey sida nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo sayidu lawaliina walaakhiriina fi dunya walaakhira waxaa kaloo la fadilay nebiyullaahi ibraahim khaliil raxmaan abulambiyaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa aataynaa waxaanu siinay oo u dhiibnay ciisa nebiyullaahi ciise ciisihii ibna maryama maryamo wiilkeeda ahaa albayinaati bayinaad ayaanu siinay mucjizaad cadcad ayaanu siinayoo kuwa dhintay waa isagii noolaynayey idanka ilaahayba ku noolaynay kuwa akmaha iyo kuwa abraska ah kuwa indhuhu xidhan yihiin iyo kuwa baraska qaba waa isagii waxa weeyaan bogsiinayay idanka ilaahay waxyaalaha maqiibaadka waa isagii ka warramayey wa ayadnaahu waxaanu ku xoojinay nebiyullaahi ciisa biruuxi lqudus biruuxi lqudusi ayaanu ku xoojinay ruuxulqudus waa malakuljibriil weeyaan ayaan ku xoojinay jibriil baan ku xoojinay wey waayadnaahu biruuxi lqudus qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi marka nebiyullaahi ciise waxaa lagu xoojiyey ruuxulqudus ambiyada waa loo soo diri jiray rususha ee jibriileh si ka badan sida ambiyada kale ayaa loogu xoojiyey ayaa la yidhi nebiyullaahi ciisa jibriil loogu xoojiyey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow shaaa allaahu ilaahay hadduu doono maqtatala aladiina kuwii isma dagaaleen min bacdihim ka dembeeyey min bacdihim iyaga gadaashooda ahaaday bacda rusul kuwii rususha gadaalkooda ahaa isma laayeen min bacdi maa jaa'athum lbayinaat bayinaatku intay u timid dabadeed ismaay laayeen xujooyinka cadcad intay u yimaadeen dabadeed haddii ilaahay doono may murmeen islaynta waxaa ka horaysa iskhilaaf iyo tanaasuc iyo muran kabacdina isleyntaasaa ku xigta inay islaayeen haddii ilaahay doono marka ismay laayeen waxaa laga dhigi lahaa qolooyin ku midaysan rususha inay raacaan sida rusushuba ugu midaysan tahay kelimatulxaqa walaakina ikhtalafuu waa iskhilaafeen kuwii rususha ka dambeeyey fa minhum waxaa ka mida man baa ka mida aamana rumeeyey ayaa ka mida fa minhum man aamana bimacnaa habata cala aliimaani duul iimaanka ku dul sugnaaday baa ka mid a wa minhum waxaa ka mid a man baa ka mid a kafaara kufriyey oo gaaloobay walow shaaa allahu ilaahay hadduu doono maqtataluu ismay laayeen walaakina allaha ilaahay baa yafcalu samaynaya maa yuriidu wuxuu doono hadduu ilaahay doono ismay laayeen bini aadanka iyo basharka waxaa laga dhigi lahaa dabeecaddooda dabeecadda malaa'igtoo kale ma murmeen isma laayeen isma khilaafeen laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala xakiim weeye yafcalu maa yashaa wuxuu samaynayaa wixii maslaxaddu ku jidho arrinkaasoo dhanna waxa weeyaan xugun ilaahay weeyaan ilaahayna alfacaalu limaa yuriid weeye yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa rumeeyadow imaanka laga helayow anfiquu bixiya mimaa kii xaggii wax ka bixiya rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay waxaana ku bixisaan fii sabiilillaahi waxay ka dhigan tahay waxaa bixisaan oo fii sabiilillaahi ku bixisaan min maalillaahi ilaahay maalkiisa mimaa rasaqnaakum annagu waxaan idin siinay wey annagaa idin siinay maalka wadadayada oo fii sabiilillaahi ahna ku bixiye waxay weeyaan zakadii bixiye meelaha khayrkana wax ku bixiye min qabli an yaatiya intuusan imaanin horteed yowmun yowm yowmkaasoo laa baycun wax beeca fiihi dhexdiisa usan ahaanin waa maalinkaas weyn intausan imaan oo maalinkaasoo wax beeca dhexdiisa aysan ahaanin waxaa isku furataan ma jiraan naftiinna waxaa ku furanaysaan ma jirdho sida beeca wax loogu bedel qaato oo kale walaa khullatun aysan ahaanin sadiiqnimo iyo saaxiibnimo iyo mawaddo iyo kalgacayl usan ahaanin idin anfacayso oo cadaab idinka celinaysa mid saaxiib oo sadiiq ah oo cadaabka idinka dafcinaya inuusan jirin walaa shafaacatun shafaacanaysan ahaaninoo macnaha mid shafeecaya oo idiin shafeecayana uusan jirin waa kuwii gaalada ahayoo acmaasha sayi-aadkaa la timid waxa weeyaan waxu shafeecaya ma leh kuwa muuminiinta unbaa shafeecada leh loona shafeecaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walkaafiruuna kuwa kaafiriinta hum iyaga unbaa addaalimuun iyaga unbaa daalimuuna laa axad adlama cid ka dulmi badan ma jidho maalinkaa iyadaa qof ilaahay u hortegay isagoo kaafira kaafirka isaga baa addaalim ahoo kan xadda tallaabay oo cadaabka mutaysay isaga weeyaan waalkaafiruuna hum addaalimuun iyaga unbaa lagu koobay waxaa la wariyey cada bnu diinaar ayaa wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii qaal waxaa mahad iskale allihii yidhi waalkaafiruuna hum addaalimuun walam yaqul aan dhihin waaldaalimuuna hum ulkaafiruuna ilaahay ma dhihin kuwa daalimiinta iyaga kaafiriina ma dhihin ilaahay ee ilaahay wuxuu yidhi walkaafiruuna gaalada kaafiriinta iyaga unbaa humu daalimuun ah waxa weeyaan haddii sidaas hore ay ku imaan lahayd daalim oo dhan bay shamlin lahayd cid ka badbaadi lahayd ma jiro ilaa ciddii ilaahay maaragtay badbaadiye mooyaane qof kastana gaalnimo in lagu xukumay bay noqon lahayd oo daalimiintaa gaalaha haddii la yidhaahdo marka waxaa leeyahay kufrigaas kufriga xaqiiqiga ah in looga jeedo waa dhici ka dha oo markaas kaafirka kii sakada ka tegey la dhahayo waa gaaloobay sida ay ku tageen culimmada qaarkood in takliid looga jeedana waa waa dhici ka dha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum ilaahay markuu inoo soo tilmaamay ambiyada sida loo kala fadilay barkood bar looga fadilay markii ilaahay inoo soo caddeeyey siday isku khilaafeen khalaa'iqdu ambiyada ka dambeeyey oo u doodeen oo diinka ugu doodeen waxaa la tilmaamayaa halkan oo lainoo sheegayaa ilaahay tilmaamihiisa subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi allaahu ilaahay laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudo mawjuud ma aha ilaa huwa isaga mooyaane jalla jalaaluh ilaahay waa alxayu ilaahay weeyaan allaha nool weeye dulxayaati alkaamila allaha iskale weeyaan alxayu waa midka nool albaaqi bay ka dhigan tahay addaa'im allaha baaqigaayo daa'imkaa weeye oo aan tegaynin alqayuumu allaha qumidda badan weeyaan subxaanahu wa tacaala wuxuu u qaa'im u yahay ilaahay u qumayaa khalqiga shu-uuntooda iyo arrimahooda ilaahay waa xafidaya ilaahay waa maamulaya ilaahay waa ilaalinaya ilaahay kaa weeyaan subxaanahu wa tacaala alqayuum laa taakhuduhu ilaahay ma qabato sinatun lulmo walaa nawmun hurdo lulmo ilaahay ma qabato iyo walaa nawmun tii ka weynaydoo lulmada tii kasii darnaydoo hurdadii weynayd labadaa midna ma qabtaan xadiid baa ku soo arooray ina allaha laa yanaam ilaahay ma seexdo walaa yembagii lah ilaahay dow uma aha an yanaam inuu seexdo xadiid baa soo arooray yakfidu lqisda wa yarfacu qisdiga iyo miisaanka ayaa ilaahay hoos u dhigayaa marna kor u dhigaya subxaanahu wa tacaala sidaas baa la tilmaamay aayaddu hadde waa aayad macno ballaaran xambaarsan waa aayadda qur-aanka ugu fadliga badan waa aayadda la yidhaahdo aayatulkursiy aayadda la yidhaahdo wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi lahu ilaahay waxa u ahaaday oo keliya ilaahay isagu wuxuu leeyahay maa fi samaawaati samaawaadka waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi ardooyinka waxa ku sugan kuwa waxaa jira samaawaadka waxyaalo jira caabuda sida qoraxda iyo dayax oo kale iyo kuwa dhulka waxyaalo jooga caabuda waxaa loo tilmaamayaa cir iyo dhul iyo waxa ku sugan cirarka iyo dhulalka iyo wixii dhex yaalba iyo koonka oo dhanba ilaah buu u sugnaado ilaah baa iskale subxaana wa tacaala ilaahay baana maamulaya ilaahay bayna addoommo u yihiin lahu maa fi samaawaati wamaa fil ard waxaa intaa samaawaadkii cirarkana loo sheegayaa waxa indheheennu qabanayaan waxa u weyn weeyo kor haddaan fiirinnana samadaa ballaaran baan arkaynaa hoos haddaan fiirinnana dhulkaa ballaaran baan arkaynaa man daa kaasi waa kee alladii kaasoo man daa kaasi waa kee man da alladii kaasoo yashfacu ergeynayo cindahu ilaahay agtiisa man daa kuma alladii kii ah yashfacu ergeynayo cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi ilaahay idankiisa mooyaane waxaa weeyaan axad awooda inuu ergeeyo ma jiro ilaa ilaahay inuu u idno mooyaane ilaahay inuu u fasaxo mooyaane cid iskaga dhiiran ka dha shafaaco iyo ergeyn ma jidho ilaahay idankiisa inuu helo mooyaane kan shafeecayaa loo idno kan loo shafeecayana loo ogolaado in loo shafeeco yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim khalaa'iqda hortooda waxaa iyo wamaa khalfahum gadaashooda waxaa yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim waxa xaadirka ah oo ay u jeedaan oo adduunyada iyo wamaa khalfahum waxa ka dambeeya ama wamaa khalfahum waxa ka horeeya cagsi lagu fasiro oo aakhiradii ah cilmigiisu wax kasta ilaahay waa koob taas baa ilaahay ogyahay walaa yuxiiduuna yana ma koobayaan bishayin shay oo min cilmihi ilaahay cilmigiisa ilaa bimaa shaaa wixii ilaahay doona mooyaane ilaahay inuu iyaga ogeysiiyo oo rususha inta loo soo dhiibay sidaa ku ogaadaan mooyaane iyagu ma koobayaan wax kale weeyaan khalaa'iqdu lama socdaan wasica waa u waasac noqday kursiyuhu ilaahay cilmigiisu waa lagu fasiray oo rabbanaa wasicta kulla shayin raxmatan wa cilman baa aayad kalaa suuratu kaafir wasica kursiyuhu kursigiisu waa u waasac noqday ilaahay kursigiisaa u waasac noqday wasica kursiyuhu ilaahay kursigiisu subxaanahu wa tacaalaa wuxuu u waasac noqday asamaawaati samaawaadka iyo walard oo waa ka wen yahay oo waa ka ballaaran yahay samaawaadka iyo ardooyinka cilmiga waa lagu fasir maahee waxay dhaheen culimo kale kursigu sidiisa waxa weeye makhluuq u jiro kursi baa la yidhaahdaa waana ka wenyahay cirarka iyo dhulalka iyo waxaan oo dhan buu ka wenyahay qole waxay leeyihiin xasanulbasri baa ka mid ah alkursiyu huwa alcarshu kursiga la sheegayaayo waa carshi qole waxay leeyihiin waa cilmiga ibnu kasiirku wuxuu yidhi sida saxiixaa kursigu carshiga maaha ee carshigu isagu waxa ilaahay abuurayba ugu wen yahay kursiguna waa ku xigaa waa kala gaar marka walaa yawuduhu ilaahay ma cuslaynayo xifduhumaa labadaa xifdintooda xifdu samaawaati walardi wey cirar iyo dhulal xafididooda ilaahay ma cuslaynayaan wa huwa ilaahayna alcaliyu ilaahay weeye allah sareeya alcadiimu ilaahay weeye dulcadama cadama alla iskale weeyaan alkabiiru almutacaal ilaahay wey aayatulkursiga waxaa ku sugan baa la yidhi xagga balaaqada anwaacdan oo fasaaxada ka mid ah iyo cilmulbayaanka waxaa ka mid ah furfurasho wanaagga waxa lagu bilaabay allahu laa ilaaha baa lagu bilaabay allahu laa ilaaha illaa huwa baa lagu bilaabay magacyada ilaahay kii u weynaa baa lagu bilaabay midda kale magaca ilaahay aayadda waa lagu soo celceliyey ilaa siddeed iyo toban jeer buu ku soo noqnoqday marna isagoo isim daahir ah marna isagoo damiir oo ilaahay u noqonaya tilmaamaha waa lagu xeel dheeraaday jumlooyinka xarfulcadaf layskulama cadfine waa la kala gooy intaa iyo ka badanba waa ku sugan tahay baa la yidhi waxaa la tilmaamayaa aayatulkursi lahaa shaanun cadiim shaani weyn bay leedahay xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka ansaxay inuu yidhi waa afdalu aayati fii kitaabillaahi kitaabka ilaahay aayadda ugu fadli badan aayad kursida weeyaan saxaabi buu yidhi waxaan maku baraa aayadda qur-aanka ugu weynanka badan wuxuu ugu sheegay allaahu laa ilaaha illaa huwa alxayulqayuum ayay noqota aayaddaasi waxaa la tilmaamay ismulacdamku inuu aayatulkursiga ku jiro xadiid waxaa ku soo arooray ismulacdamku oo magac ilaahayda weyno haddii ilaahay lagu baryo ilaahay aqbalo saddex meelood buu ahaaday oo suuratu lbaqara iyo aali cimraan iyo suuratu daaha saddexdaas baa lagu tilmaamay hishaam wuxuu yidhi baqara waxaa kaga jiraa allaahu laa ilaaha illaa huwa alxayu lqayuum aali cimraanna alif laam miim allaahu laa ilaaha illaa huwa alxayu lqayuum ayuu ku jiraa suuratu daahana wacanat ilwujuuhu lilxayi alqayuum ibnu kasiir wuxuu yidhi aayaddu waxay shamlisaa aayad kursida toban jumlo oo mid kasta madax bannaan tahay oo daatada ilaahiyada la xidhiira markaas ilaahay sharfidiisa iyo ammaanidiisa iyo waxididiisa ayaa ku sugan weeyaan aayaddan iyadaa sidaas buu bay aayaddaani xambaarsan tahay oo lagu tilmaamo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa ya-uduu xifduhumaa wahuwa alcaliyu alcadiim qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa ikraaha ikraah iyo ijbaar iyo khasab ma ahaanin fi diini diinka axad macnaha diinka geliddiisa lagu ikraahayo oo lagu khasbayo taasi ma ahaanin weeyaan diinku waa cadyahay xaqu waa cadyahay baatilka waa ka cadyahay hanuunku waa muuqdaa maxaa yeelay qad xaqiiqee tabayana rushdu rushdigi iyo hanuunkii waa caddaaday min alghayi baadinimada xaggeeda waa ka caddaaday hanuunku waa cadiya faman yakfur qofkii ka kufriya bidaaquuti daaquudka iyo sanamka oo wayumin rumeeya billaahi ilaahay rumeeya subxaanahu wa tacaala ilaahayna rumeeya daaquudku waxa weeyaan waa waxyaalahaas baadilkaayo oo la caabudo xunxun weeyaan asnaamta iyo wax kastoo ilahay sukadiisa la caabudayo waxaas faman yakfur bidaaquuti oo wayuumin billaahi ilaahayna rumeeya faqad xaqiiqee istamsaka qofkaas wuxuu qabsaday bilcurwati alwufqaa mareegtii lagu kalsoonida badnaa ayuu qofkaasi qabsaday weeye curwadaas ayuu qabsaday wey bilcurwati alwufqa tamasaka min addiini diinka xaggeeda wuxuu qabsaday biaqwa sabab sabab iyo xarig kii u adkaabuu haysaa weye bilcurwati alwufqa taas buu haysaa weye bilcurwati alwufqa ayuu qofkaasi qabsaday baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala lanfisaama wax go-idana lahaa iyada uma ahanin lan fisaama lan qidaaca lahaa wey dhud go-id xarigaha marka laysku sameeyo dhowr xarig ama dhowr dhudood baa laysku sameeyaa wax dhud go- dhud godi go-ida uma ahanin waxa weeyaan isagaa inuu wada go-a iskaba dhaafe lan fisaama lahaa baa ilaahay leeyahay kaasi uma ahanin wax go-itaana uma ahanin dhudgooda uma ahanin wallaahu ilaahayna samiicun ilaahay weeye ilaahay waa samiic caliimun ilaahay weeye subxaanahu wa tacaala infisaam iyo inqisaam baa kala jira infisaamku waxa weeyaan iyo inqisaamku waa laba luqo oo ku jira marka mid waa wada go-aya midna dhud keliya go-aysa marka midkaan horo infisaamka la infisaama lahaa waa midkaas aan wax dhud go-aysa iyo dhinac go-aya usan u sugnaanin weeye wax go-itaan uma sugnaanin adigu weeyaan wallaahu samiicun caliim allaahu ilaahay weliyu ladiina kuwii weligoodi weeye aamanuu rumeeyey kuwa iimaanka laga helay ilaahay weligoodi weeyaan yukhrijuhum ilaahay kuwaa waa ka saarayaa min adulumaati mugdiyaasha iyo ilaahay ka saarayaa ila nuuri nuurka intii kaabuuna ilaahay u saarayaa subxaanahu wa tacaala dulumaadku waa jamac waa mugdiyaashu waa badan yihiin nuurku waa mufrad waxa weeyaan nuurka iyo iimaanka iyo xaqu mid weeyaan waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay awliyaa'uhum kuwa awliyadooduna addaaquut daaquud weeyaan shaydaan weeye shayaadiin baa awliyo ah yukhrijuuna shayaadiinta daaquudyadaas waa saarayaan hum dadkaas gaaloobay min annuuri nuurka ayay ka saarayaan ila dulumaati mugdiyaasha intii kaabayna u saarayaan ulaa'ika kuwaasina asxaabu naari naarta asxaabteedii weeye hum iyaguna fiihaa naartaa dhexdeeda bay khaaliduuna ku waarayaan baa ilaahili halkaasay ku waarayaan weligood ka bixmayaan min adulumaati ila nuur taasna sidaas baa lagu tilmaamay ulaa'ika asxaabu nnaar hum fiihaa khaaliduun intaa markii laynoo soo tilmaamay waxaa laynoo tilmaamayaa saddex qiso midda ugu horeysa allaha khaaliqaayo xakiimka ah waxa weeyaan sugiddiis iyo la aaminin la aamino iyo jiritaankiisoo la qiro labada midda labaad iyo midda saddexaad oo saddexda qiso ka midana waxaa lagu sugayaa xashriga iyo bacdiga iyo isu soo saarka dadku intay baabi-een ka bacdi la soo saarayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alam tara ma waadan arag waaba yaabe tacjiib lisaamic baa la yidhaha min amri hada alkaafir kan gaalkaayo laga sheekayn doono amarkiisa baa lasla laysku yaabgelinaya alam tara ma waadan arag ogeyn ila aladii midka xaaja la doodayoo la murmay ibraahiima nabiyullaahi ibraahim fii rabbihi rabbigiis shaanigiisa kala murmay fii wujuudi rabbihi alla jiritaankiisa yaa fii rabbihi fii qudrati illaahi kaan sidaas nebi ibraahim kula dooday taas ma waadan ogeyn baa layidhi ma waan cilmigaadu taa gaarinoo aadan la socna innagaa kuu sheegayna wey ilaladii baa laga cabiray magaciisa lama sheegin culimmadu waxay dhahaan ninkaas waxaa la dhihi jiray namruud binu kancaan ilaahay nebi ibraahim buu la dooday dooduna waxay ahayd ilaahay jiritaankiisa buu muran ka keena daal weyn buu ahaa muxuu la doodayaa an aataahu llaahu liajli an aataahu allaahu ilaahay inuu siiyey almulka mulki iyo boqortooyo ilaahay inuu dhiibay darteed weeyaan liajli an aataahu llahu ilaahay inuu siiyey almulka mulki malkaasuu ku kibray mulkigii markaasuu ilaahay dafiray oo ilaahay inkiray id waqti qaala ibraahiimu nabiyullaahi ibraahim wuu yidhi rabbiya aniga rabbigaygu alladii kan weeyaan yuxyii wax nooleeya oo wayumiitu dila wey ilaahay aniga rabbigay ah kaa weeye buu yidhi waxna waa nooleeya waxna waa dilaa waa rabbulcaalamiin qaala gaalkii wuxuu yidhi ana aniguba uxyi waxbaa nooleeya wa umitu waana dilaa wuxuu yidhi anna waxbaa nooleeya waxna waa dila waxaa la yidhi laba nin buu inta u yeeray buu midna ciddaam ku xukumo toogasho waa dile wuxuu yidhi wakaa waa dile midna wuu iska sii daayey wuxuu yidhi kanna waa nooleeyey marka uu arkay nebi ibraahim ninkan doqonnimadiis iyo xumaantiis ayuu dhan kale ka tusay marka qaala ibraahiimu ibraahim wuxuu yidhi nebi ibraahim fa ina allaha ilaahay yaatii bishamsi qoraxda waa la yimaadaa min almashriqi mashriq iyo bari iyo qorax ka soo bax baa ilaahay qoraxda ka soo saaraa ee faati adigu laymow bihaa qoraxda min almaqribi bal maqrib ka soo saar bal qoraxda waxaa ka keentaa oo ka soo saardhaa dhanka maqrib oo gabaldhacaayo qoraxdu ay u dhacdo bal adigu qoraxda ka soo saar wuxuu isagu sheeganayaa ninkaani inuu koonkao dhan isagu maamulo ayuu sheeganayaa leanna waxaa la tilmaamay adduunkao dhan waxaa maamulay oo milkiyey mashaariqdeeda iyo maqaaribteeda afar nin laba laba muumin bay ahayn labana laba gaal bay ahayd labada muumin waxaa lagu tilmaamay nabiyullaahi sulaymaan binu daawuud mid buu ahaa midna dulqarnayn buu ahaa baa layidhi labada gaalna namruud ninkan hadda qisadiisa laga sheekaynayo iyo nin la dhihi jiray buktu nasara buktu nasar ninkii la dhihi jiro baytulmaqdis kharaabiyey oo burburiyey ayuu ahaa ninka kalena marka wuxuu leeyahay ninkan koonkao dhan ba anaa maamula waxa uu ku yidhi marka haddaad maamushid qoraxda ilaahay halkaa barigaabuu ka keenaaye bal adigu soo celiyo kaalay galbeed ka soo saar rabbigay halkaasoo aniga ka keenaaye adigu xagga ka keen sidaa markii lagu yidhi ninkii waa soo afjarmay xujadii waa ka baabudhay waa afbeelay fa buhita waa wareeray alladii kii baa wareeray ka faragaaloobay waa afbeelay wey fa buhita waxay ka mid tahay afcaasha majhuul ahaan loo bineeyo laakiin musame laga laga macneeyo oo waa waa la wareeshay la dhihi mayee fa buhita waa wareeray wey kiibaad wareeray oo taxayur baa ku dhaca alladii kaasoo kafara waxaa lagu calaamadinayaa kufrigii iyo xumaantii waxaan ku kallifay wallaahu ilaahayna laa yahdii ilaahay ma hanuuniyo alqowma qoomka aldaalimiina ee daalimiinta ilaahay ma hanuuniyo xataa munaadare iyo markii xujo layskula yimaado ma hanuunayaan awliyada ilaahay baa xujadii helaysa nebi ibraahim baa xujadii ka helay isagiina waxa weeyaan xujadii waxba waa waaye weeyaan sidaas baa ku dhacday nebi ibraahimna arrintaasba u isticmaal markaasuu madaxa laalaadiyey oo ka cajisay inuu hadlo oo waxba sheegi kari waaye sidaas buu marka ku dhaca oo ku hara ilaa qora xagga kama keeni karee wuxuuna sheeganayaa awood iyo koonkao dhan inuu isagu maamulo waxaa la tusay inuusan waxba maamulin marka nin wuxuu ahaa dhibaato badan sameeyey oo gaal ah oo kibir badan iyo macnaha kharibaad badan sameeyey buu ahaa oo isla weyn markaasuu ilaahay jiritaankiisau dood ka keenay markaasaa nebiyullaahi ibraahim baa markaas la dooday xujadiina kusoo dul oogay waana laga xujo helay ninkaa isagaa gaalka ah darsigeennu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab